dowladda dalkaasi kenya ayaa sheegtay in la sii daayey laba sarkaal oo ururka al-shabaab uu bilowgii sanadkii hore ka qafaashay degmada wajeer oo u dhow xadka ay wadaagaan kenya iyo soomaaliya labadan sarkaal ayaanay caddayn qaabka loo sii daayey in la bixiyey madax furasho iyo in kale hase yeeshee sida ay qorayaan warbaahinta dalkaasi kenya labadan sarkaal ayaa lagu sii daayey wadahadallo lagu guulaystay wariyaha v o wda yaasiin ciise wardheere ayaa sahraa cabdi axmed uga waramay wararka la xidhiidha sii daynta saraakiishaasi u dhashay kenya
run ahaantii sida jaraaidka ka soo baxaa dalka kenya gaar ahaan wargeydka daily nation guddiisa hore lagu shaaciyey maanta waxaa la soo daayey laba nin oo ka shaqayn jiray dowladaha hoose ee degmada wajeer gaar ahaan waaxda bandhigista iyo waliba kaunska deegaankaas oo muddo lagu haystay gudaha dalka soomaaliya nimanka oo madaxyahoona lagu sheegay iyaale mule iyo ninka kale faynis welmeyna la yidhaahdo waxaa la sheegay in la soo daayey kadib markii ay gacan ka geysteen dad deegaanada xuduudaha ku yaala gobolka waqooyi bari sida warkaasiba laga soo xiyey waaxda dhinaca warfaafinta iyo istaraatiijiyadda madaxtooyada kenya u qaadaysan maanta waayahay yaasiin labadaasi ruux ma soo gaareen magaalada nairobi ee aad adiguba joogto waktigan ilaa iyo hadda marka waalidkood iyo ehelkooda sida ay u faraxsan in la fiiriyo waxay leeyihiin waxaa laga xaqiijiyey ayay isniintii in yaladaa in la soo daayey laakiin ilaa iyo hadda lama soo gaarin bay leeyihiin laakiin waaxda qaadisa dhinaca milatariga ayaa sheegaya dadkaasi ay ku jiraan gacanta waddanka kenya iyagoo dad qaba sida waalidiintoodu ay sheegayaan balse ilaa iyo hadda wax ka soo baxay dadkii iyaga la soo daayey ma jiraan howara sidee loogu guulaystay in raggani laga soo saaro gacantii afduubatay ee sida la sheegay ururka al-shabaab oo soo bandhigayba dhowr jeer ee gudaha waddanka soomaaliya yaa ka qayb qaatay waanwaantii lagu soo daayey waxaa sanad oguna uu sheegay inaan jirin wax madax furasho ay bixiyeen balse waxay bogaadiyeen soomaaliyeed inaanay harabaabin oo gobolada waqooyiga bari iyo xuduudaha dega oo geed gaaban iyo geed deerba u fuuray sidii dadkaasi lagu soo dayn lahaa waxaana dagaalkaasi uu yahay mid aan bixisoodin oo weli inkastoo ay jiraan toban kale oo isugu jira ciidamo laba ah iyo laba ka mida ilaalada administrationka iyo dhowrqof oo kale weli lagu haysto gacanta al-shabaab haddana ay sisan jirin wax lahada oo ay bixiyeen islamarkaana aanay ogolaanin dadka argabixisada lagu toolsan yahay ee kenya iyo yubaano ku xiran inaan sii dayno ayuu yiri
waa tahay tobanka qofood ii sheegtay inay yihiin kenyaan ee gudaha soomaaliya lagu haysto weli xaaladooda cid ka hadashay ma jirta iyaga ama wax waanwaanaya soo deysma ah oo soconaya sida labada ninba loo soo daayey waaxda qaabilsan dhinaca warfaafinta istaraatiijiyadda madaxtooyada ayaa sheegtay inay weli sii wadayaan dadaalka ay ku doonayaan sidii loo sii dayn lahaa dadkaasi laba ka midiya ciidamada qalabka siya labana waa ilaalada booliiska lixna waa dad rayiga waxaana rajo laga qabaa weli waanwaantaasi inay socoto walow kenya ay ku adkaysanayso inaay marnaba waanwaan toosa aysan la gelaynin dhaqdhaqaaqyada ay ku tilmaamayaan al-shabaab oo kuwa argagixiso ah waayahay yaasiin ciise ma jirtaa in ehelada dadkaasi la soo daayay ay ka hadleen inay dhaqaalo bixiyeen iyo sida lagu soo daayay dadkani muddadii ay xirnaayeen kadib mid kamida waalidka ninka la yidhahdo mure oo isagu deegaanka wajeer ka ahaa district officer ayaa wuxuu ka hadlay aabihiiso edward la yidhaahdo inuu ka maqlay dad asxaabtooda ah hadal uu ku farxay oo fariinta s m s-a loogu soo diray isniintii hase yeeshee waxa uu xaqiijiyey mar warbaahinta gaar ahaan wargeyska nation uga hadlay in aanay waxba ka ogeyn marnana aan lagala tashanin iyagana wax laga weydiin wax madax furashaa hase yeeshee aan ku ammaanayo in dadkii gacan dadkii gacanta ka geystay ama kenyaan ha ahaadeen ama soomaaliya ha ahaadeen inay aad iyo aada u bogaadinayaan gaar ahaan haweenta iyadoo hadasha wiilka yeesa mura la yihahdo ayaa lagu soo sawiray wargeyshada dalka iyadoo aada u faraxsan masawirka wiilkana xabadka ku haysata waryaha iyaga magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere oo khadka telefoonka ugu warramayay sahra cabdi axmed